isticmaalka xirfadaha kala duwan ee ay bartaan dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay door muhiim ah ka qaadataa in dhallinyarada ay ka caawiso inay maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskooda cabdirasaaq cabdimuumin oo ka mida dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddo kow iyo toban sano ah noloshiisa waxa uu ka maareeyaa xirfadda sawir qaadista iyo duubista muuqaalada aroosyada iyo xafladaha magaalada beledweyne shaqadan cabdirasaaq wuxuu ka maareeyaa nolosha qoyskiisa isaga oo ka dabara laba caruur ah oo uu dhalay cabdirasaaq oo u warramayay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey xilliyada shaqadan uu soo bilaabay iyo sababaha ku kalifay shaqadeeda waxaaba arto kaamiramaan waxaan ka shaqaystaa aroosyada sawirqaadista xafladaha wax dhan adiga waxaa wixii oo walahi sawirqaadiska waxaa soo bilaabay labada kun afar iyo tobankii ilaa hadda ku guda jiraa meelo badanaan kasoo shaqeeyey sida enji-ooyada badana waa kasoo shaqeeyey ilaa haddana u shaqeeyaa xafladaha waa qabtaa oo dugsiyada qur-aanka ah xafladaha oo qalinjibinta waa qabtaa ayadana marka waa caqabad fara badan waa iska jiraan waxawaaye sida aroosyada camar caqabado fara badan waa lala kulmaa marka waxawaaye shaqadaas iska guda jira waa noolmaalmeedkeeda kasoo dhacsadaa wallaahi hadda waa aniga xaaskeedii caruurteeda hadda isla joogaan waxna waa iga dhinteen marka alxamdulilah waa waa igu filan tahay wax haddala waa ii joogto wallaahi waxaa ku dhiirigelin lahay inay wadankooda iska joogaan iska shaqaystaan wadanka shaqa waa taalaha shaqa waa buuxdaa marka waxaa ku dhiirigelin lahay inay wadankooda joogaan ay shaqaystaan aroosyaha mar caqabado fara badan waa lagala kulmaa xafladahan laakiin caadi wax caqabad lagamala kulmo caqabadan waxa iska weyn maa in laiskii dulqaato ilen nololmaameedka ka dhacsadaa ma wixii caqabada waa in laiskii dulqaataa dhinaca kale bulshada ku nool beledweyne ayaa soo dhoweeyey qaarkood nidaamka cabdirasaaq uu nolosha qoyskiisa ku maareeyo
waxaan ku dhiirigelinayaa inuu shaqada uu haayo inuu halkaas kasii wado waayo wuxuu bulshada usoo bandhigaa wax wanaagsan marka waxaa leeyahay wiil kartile weeye guuleysa in badan waxaan dhiirigelinayaa walaalkan marka waan ku dhiirigelinaya shaqadan wanaagsan ay noo haayaan waxaan leeyahay halkaa kasii wad shaqo wanaagsan baa inoo haysaa marka waan ku dhiirigelinaya shaqadaada halkaa kasii wad ayaan ku leeyahay barashada xirfadaha kala duwan ayaa waxa ay inta badan saacidaa dhallinyarada waxaana ay keentaa in dhallinyarada marka shaqa la-aanta ay dhacdo ay noloshoodu ka maareeyaan isla markaana kaalin ay uga soo baxdo xirfaddii ay barteen